shirkuun ulan ku hadalaya intii uusa dareeriya weliba uusa ka saabsanayay wadatashiga iyo xaqiijinta barnaamijka adeeg daadejinta magaalada kismaayo welibaana ku qeyb galaya madaxda wasaaradda iyo mas-uuliin ku tirsana dowladda hoose ee kismaayo welibaana diirada laga saaray ee sidii lan xaqiijin lahay wadatashiga iyo barnaamijka adeeg daadejinta ee kismaayo wasaaradda arrimo gudaha federaalka iyo reedhaleysiinta jubbaland ayaa hagaasintay shirka iyadoona langogonlaya in laga daadejiyay adeega biyowka dowladda hoose ee kismaayo sida bulshada lanka adeegowa islamarkaana landeersii lahaya sida caafimaadka walbarashada nadaafadda biyo nabada iyo guud ahaanba dhismayaasha kaabyaalka dhaqaalaha agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda arrimo gudaha jubbaland axmed maxamed cabdulaahi iyo sharaxaad kubiya muhiimada shirkun iyo walyawolunku hadalo doona iyo lukufadow in laa ku saara siyo inaga taahaan bulshada waltar anle oo ay ka mid tahay madaxda degmada madax ka socota wasaaradda caafimaadka iyo madax ka socota wasaaradda waxbarashada shirkan maanta wuxuu daaraan doonaa wadatashi ku saabsan xog ururinta aanu sameynayna bishan march labada taas oo daaranayd iskoolaadka iyo xarumaha caafimaadka ee bablica ah oo aan u rabnay maaragtay in loo sameeyo adeeg daadejin haddii alla idmo sanadkan labada marka shirkani wuxuu focuska saari doonaa ama uu xoojin doonaa warbixintii kasoo baxday tiimka wasaaradda arrimaha gudaha kaas oo lagu soo bandhigay baahiyaha iyo maaragtay baahiyaha jira taa waana lagu laafaguri doonaa halkan shirkan isla shirkan waxaa lagu ansixin doonaa wixii aanu soo saarnay inuu sax ahaa iyo in kale kadibna gacantaag iyo wuxuu noqon doonaa xaqiijin waxaan si wada jira markaa u xaqiijin doonaa baahiyaha jira ee aan anaguna soo qoray oo aan ka soo qoray health centerska iyo iskoolaadka babliga sidaan idiin sheegay